hay-adda amuud foundation iyo waliba tumcishan bilaa mood oo kumid ee bilaanta ka nolaan magaalada burco aan gebagabeeday tababar lakabarada ee farsamada garanta gaar ahaan talowka dharka markii usaha dhammaaday tababarka iyo baradowka farsamada ayaa waliba bilaantaasi intii la guddoonsiiyey qalabkii oo ka shaqaysada lahaayeen waliba hirowka tababarka ku qayb galay maamulka iyo macalimiinta macadka baradowka farsamada galanta mas-uuliyiinta hay-adda amuud foundation iyo martisharaf kala ankoreen waliba ujeedka langowda tababarka iyo marxalado iyo xamareen bilaantuun ku warmay maamulaha iskuulka farsamada galanta ee golis burco dugsigan tababarka farsamada gacanta ee golis waa dugsi lagu barto farsamada gacanta waa iskuul jarity ah oo mar kasta ardayda gashaaya ay ku soo galaan si bilaasha iskuulkaasi wuxuu bixiyaa fursado waxbarasho gaar ahaan kuwa farsamada gacanta ah oo ay ka mid tahay barashada soolarka ay ka mid tahay barashada korontada ay ka mid tahay barashada dawaarka iyo sida dharka muxuu ahaa loo talo sida loo dhisayn gareeyo waxyaalahaas iyo dhammaan fursadaha iskuulku uu bixiyo waa kuwo bilaasha waxaanu aada iyo aad iyo aad aan mahad ugu celinaynaa dhammaan cid kasta oo gacan ka siisa iskuulkaasi in ay fasilitad gareeyaan ama ay fududeeyaan in iskuulku uu qabto tababaro oo ay kow ka tahay camuud foundation wasaaradda waxbarashada hay-adda madaladda mxua geeska africa dhammaantood dhammaantood waanu wada celinaynaa waayo waxay qayb weyn ka qaateen in ay fududeeyaan in ay iskuulku uu qabto howlaha bulshada uu u hayo mar kastana waxaanu diyaar u nahay inaannu kuwan ka baxay iyo kuwo kaleba aanu aanu siino fursadaha aanu siino dhanka kalahaana ku mid ee martidii ku qayb galiya bilaanta baradeen farsamada waliba iyo ka dhiiriyana in yoon ku fayiideeyaan bulshadantiya kala maanta kala qayb galno aqoon ay barteen iyo sidoo kale qalabkii ay ku shaqaynayeen oo iyaguna lagu wareejinayo waxay noqonaysaa tallaabadaas tallaabo qoysaskaas dhaqaalahooda wax weyn ka beddesha wax weynna tarta hablahaasna dee dardaaran baa laysa siiyaa marka la qalin jabiya meelana laysugu yimaadee dardaaranka koowaad anagu leeya waxa weeyaan aqoonta aad barateen waa bilow sii horu mariya kow macalimaddiinina way dhex fidhidaa idiloo dee waydiin joogtaa laba qalabkaasina dee qalab idinku suntan oo mas-uuliyaddeedii aad qaadeen buu noqonayaa waxyaabaha ummadda wax ku soo kordhinaya rasuulka waxaa laga wariyey in la weydiiyey ayu nnaasi khayr dadka yaa ugu khayr badan anfacahum linnaas buu yidhi nebigu sal l qofka ugu waxtar badanee ummadda wax ku soo celinaya ee ugu waxtarka badan leh ayaa ummadda ugu khayr badan marka dadka ka shaqaynaya horumarinta dadka aqoontooda shaqa abuurkooda waxa weeyaan in aad iyo aad loo soo dhoweeyo loogu duceeyo loo hambalyeeyo aad bay mudan yihin saa la sheegay hay-adaha qaar badan baa waxaad la qabtaan baabuur cadcadunbay laabiyadaa ku maraanoo marna xaggaa u raacayaan marna xaggaa u raacayaan laakiin camuud foundation laakiin aan hayay anigu magacooda iyo waxtarkoodaba aan hayay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin allaha idin barakeeyo